waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
maalin wanaagsan kulanti wanaagsan dhegeystayaal meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne maanta waa talaada ay taariikhdu tahay afartii noofembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maanta waxaa ka mid ah macallimiin kalkaaliyayaal caafimaad iyo debdemiyayaal tegey aqalka baarlamaanka ee kambara fariinna u geeyey xildhibaanada dowladda maraykanka oo sheegtay in ay ka shaqaynayso wadahadalka ciidanka dowladda suudan iyo kuwa r s f haddana warkii oo dhan senator ka tirsan xisbiga liberaalka oo magaceeda la yidhaahdo jane hume ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in wadajirka xisbiga nationalka iyo kan liberaalku uu sii jiro kadib markii qaar ka mida xubnaha baarlamanka ee xisbiyadaasi ay sheegeen in khilaafka ka taagan siyaasadda net siro awgeed ay suurtagal tahay in ay labada xisbi kala tagaan dadka u dooda xuquuqda bulshada ayaa ku tilmaamay ciqaab qorshe cusub oo oggolaanaya in wasiirka arrimaha gudaha ee austraaliya uu lacagta daryeelka bulshada ka joojinayo qof loo jaray warqadda soo qabasho oo la xidhiidha dembiyada halista ee galmada isbeddelladan ayaa xeerka cusub ee social security bill si degdeg ah loogu daray toddobaadkii hore markii la horgeeyey aqalka hoose ee baarlamanka kalkaaliyayaal caafimaad dabdemiyayaal iyo macallimiin ayaa u socdaalay aqalka baarlamanka ee magaalada cambara iyaga oo ku boorinaya siyaasiyiinta in ay sharciyo cusub ka soo saaraan saamaynta uu isbeddelka cimiladu ku yeelan karo shaqaalahooda sida kulaylka daran masiibooyinka dabiiciga ah iyo wasakhowga ahwada dad dhowr ah ayaa la xidhay intii lagu jiray bannaanbax ka dhacay bannaanka bandhig hub oo ka socday magaalada sydney kaas oo ay maalgelisay dowladda new south wales qaybta rabshada ee booliiska oo fardooley ah iyo dadkii bannaanbaxayay ayaa si kooban ugu murmay bannaanka bandhigga hubka kooxda palestine action group ayaa sheegtay in ay dhigeen bannaanbax ka dhan ah shirkadaha ka qaybgelayay bandhigga oo ay ku jiraan rafael advanced systems iyo elpit systems australia kuwaas oo ay sheegeen inay yihiin shirkado difaac oo laga leeyahay israa'iil premierka new south wales chris mins ayaa a b c radioga sydney u sheegay in aanay ka soo qaybgalayaasha bandhigu iibinhaynin hubka nukliyeerka laakiin ay dowladda dowlad goboleedku aanidhaahdae u baahan tahay inay kordhiso iibgeynta agabka difaaca dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay ka shaqaynayso wadahadal ay la leedahay ciidanka dowladda suudan iyo ciidanka loo yaqaano rapid support forces r s fna loo soo gaabiyo si loo helaba yidhaahdeen xabad joojin bini'aadnimo oo ka dhacda dalka suudan oo uu dagaalku naafeeyey bayaankan ayaa ka dambeeyey dhiig badan oo daatay kadib markii dagaalyahanada r s f ay qabsadeen magaalada alfasheer ee galbeedka dalka oo ay hore u go'doomiyeen muddo siddeed iyo toban bilooda warkii maantana intaasi ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo meel kasta waxaad wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala socon kartaa bodkastka iyo facebookka laanta af soomaaliga s b s oo cinwaankoodu yahay s b s somali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali